bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين slى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيin أma bعdu qala الإmam أbu عiسى التirmidiy raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرaحmn الرaحيم abwab الأshriba ashribadii abwaabteedii weeyaan meeshaan alashriba ashriba waa waxyaabaha la cabo marka abwaabtan waxay isugu jirtaa xukunka ashribada iyo waxyaabaha la cabo qaarkood leanna ashribada minhaa maa yaxilu wa minhaa maa yaxrum waxay isugu jiraan ashribadu wax xalaala iyo wax xaaraan ah waa lagu caddaynaa meeshaan kadibna wuxuu gelayaa aadaabta alaadaabu almutacalliqatu bishurbi aadaabta ku tacalluqda cabi cabidda habka wax loo cabo sunnada sida ay tahay labadaas buu halkan abwaabtan oo uga hadlayaa qaala baabu maa jaa fii shaaribi اlkhamri baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahe jaa-a ku yimid fii shaaribi اlkhamri khamrada midka cabo qala xadaanaa yaxya bnu durusta abu zakariya wahuwa albasriyu hiqat qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuba can naaficin can ibni cumar qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama kulu muskirin wax kastoo wax sakhraamiyaa khamrun waa khamri khamrada marka luqatan waa cinabka luqa ahaan laakiin shaaricu wuxuu ka naqliyey macnihii luqada wuxuu u yeelay xaqiiqa sharciyu u yeelay waxbuu kusii daray carabta iyaga dabcan khamrigu cinab cinabkay u yaqaaneen walidalika aayadda suuratu yuusuf alle uu leeyahay wadakhala macahu sijna fatayaani qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamran wuxuu ka wadaa inii araanii acsiru cinaban cinabkay marka khamri u yaqaaneen luqatan laakiin xaqiiqadaas luqawiyada ahayd ahayd sharcigu waxbuu kusii daray wuxuu ku darayna waxay tahay wax allaale weliba macnaha sharcigana macnaha luqadana kama foga waxa uu ku daray lianna khamri waxaa loo yidhi alkhamru maa khamara alcaqla khamrigu waa wixii caqliga daboolo wax allaale marka wixii sharaab ah oo muskir ah ee qofka sakhraaminayo ha yaraadaan ha bataan meeshay doonaan ha ka yimaadaan ama ha ahaadaan malab ama galley ama shaciir ama wixii la doonaba ha laga sameeyee shaaricu wuxuu ka dhigay khamriga kullu muskirin khamrun wuxuu sameeyey marka tacriif sharci ah shay kastoo sharaabo wax sakhraamiya waa khamri ayb meeshaas marka xaqaa'iqda sharci ee luqada sharciga waxbuu ku dari karaa saddex waaye xaqaa'iqdu xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya mar haddii sharci laga hadlayo waxaa loo qaadanaa midda sharciga marka khamri maxaa la yidhaha hadii la yidhaha luqa la aadi maayo waxaa la aadayaa isdilaaxa sharciga maxaa khamri lagu yidhaahdaa in badanna culimada waxay yidhaahdaan dadka dhumay waxay ku dhumaan luqada waxyaabo badanoo xaqaa'iq luqadu ay si u lahayd oo waxaa jira sharcigu uu ka raray macnihii luqada iimaanka xataa ka mida oo aliimaanu luqatan atasdiiq waay sharciga waxbuu kusii dardaray kale marka haddii la yidhaha iimaankii ha loo fahmo sidii luqada qalada lagu dhacaa marka keliya ha lagu wado ayb way badan yihiin marka waxyaabaha sidaas oo kale ah xajkaa ka mida salaadaa ka mida xaqaa'iqda sharciga in lagu taagnaado kullu muskirin muskir kastaa sharaab walba oo wax sakhraamiyaa khamrun waa khamri wa kullu muskirin muskir kastaana xaraamun xaraamu waman shariba alkhamra khamri qofkii caba fi dunyaa adduunyada ku cabo famaata dhintay wahuwa yudminuhaa isagoo daa'imayo oo aan ka towbad keenin lam yashrabhaa fi laakhirati aakhira ku cabi maayo aakhira ku cabi maayo marka alkhaaabi ee alimaamu lbaqawi waxay yidhaahdeen macna alxadiid laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayaa laga wada leanna ninkii jannada galaa dee khamri waa cabaya khamriga jannada lianna alkhamra sharaabu ahli ljanna haddii marka sharaabkaa loo diiday macnaheedu jannada ma gelayo wa ayb hadday sidaa tahayna markaa de ma gelaayo waxaa un laga wadaa marka dembiga uu ku jiraa dembi weyn ah oo ay keeni karta marka in naarta uu ku galo cafiska alle laakiin kama xaaraansana iyadana maahan in jannadu xaaraan ay ka tahay mar hadduu islaamnimo ku dhinto waxaana ku tusaa ninkii khamrada lagu soo qabtay dhowr jeer ee la garaacay ee nebiga loo keenay markii dambe nin uu yidhi lacanaka allaahu allah ku lacnado maa aktara maa tu'taa inta lagugu keenayo khamro lagugu soo qabanayo badana nebigu waa ninkii waa ka canaantay markaasu wuxuu yidhi inahu yuxibu llaha warasuulahu allee rasuuluu jecel yahay maxaa saas u dhahaysaa ayb marka wuxuu yidhi fa idaa marka haddii laga xarimay sharaabkeeda macnaheeda jannada ma gelayo oo jannada ma gelayana waxaa lagu waxaa markaa macnaheedu uu noqonayaa haddii dee uu xalaashadayna maba gelaya saana uu ku dhintay ibti sideedana haddii kalena cafisku waa haleeli karaa ayb bacd اla'ima waxay yidhaahdeen waa wajaa-izun an yadkula aljannata bilcafwi jannada inuu cafiska ku galo waa suuragal huma laa yashrabu khamran intuu jannada galo dabadeed inuusan khamri jannada ku cabin waa suuragal ayb ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay huma intuu jannadii galo haddana khamri ounan cabaynin aahaar iyo waxbuu u keenay marka oo xadiid abi saciid nabiga sal ll ly slam uu yihi man labisa alxariira fi اddunya lam yalbashu fi اlaakhirati wain dakala aljanna ayaa ku jirta wain dakala aljanna jannada haba gale ninkii adduunyada xariir ku labisto aakhira ku labisan maayo wain dakala aljanna jannada ha gala xataa ayb xadiidkaasna ibnu xibbaana fi saxiixii kusoo saaray ayb waa badan yihiin marka axaadiidta sidaas oo kale laba xadiid meelahaasuu keenay ibnu xajar xasaniyey labaduba marka waxaa laga qaadanaa marka macnahaas dambe labadaas macnaa ku jira xadiidkan marka qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi saciidi wacabdillaahi bni camri wacubaadata waabi malikin alashcariy wabni cabaas qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix wqad ruwiya min غayri wجهi can naafici can ibni cmr can الnabiy sal اه ly slam warawaahu malik bnu anasna waa wariyey can naaficin can ibni cumara mawquufa falam yarfachu marka malik marna waa rafciyey marna dabcan wuu waqfiyey qala xadaثna qtaybaةu qala xadaثna jariir wahuwa bn cabdالxamiid can cطاء bn الsa'b can cabdالlahi bni cubayd bni cmayr can abiihi qaala qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam man shariba alkhamra khamri qofkii cabo lam tuqbal lahu salaatun salaad looma aqbalo arbaciina sabaaxan afartan subax fain taaba hadduu towbad keeno taaba allaahu calayhi alla oo ka towbad aqbalaya fain caada haddii uu ku laabto lam yaqbal illaahu lahu salaatan ilaahay salaad uma aqbalaya arbaciina sabaaxan afartan fain taaba taaba allahu calayhi hadduu towbad keeno alla waa ka towbad aqbalaya wain caada hadduu laabto lam yaqbal illaahu lahu salaatan ilaahay u aqbali maayo salaad arbaciina sabaaxan fain taaba hadduu towbad keeno lam yatub illaahu calayhi alla kama towbad aqbalayo marka afraad wasaqaahu min nahri lkhabaal wuxuuna alla ka waraabinayaa nahri lkhabaal qiila waxaa la yidhi abaa cabdiraxmaan wamaa nahru lkhabaal qaala nahrun waa webi min sadiidin carun min sadiidi ahli naar ahlunaarka ahlunaarka carunkooda ka ahaaday qaala hada xadiidun xasan waqad ruwiya naxwu hada can cabdillaahi bni camrin wabni cabaas can الnabiyi sala اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidkan jariir ibnu cabdilxamiid addabi ayaa wuxuu ka warinaa caطaa bnu saa'ib wajariiru inamaa samica min caطaa bacda اlاkhtilaaط laakiin xamaad bnu zayd ayaa ka wariyey oo qabla alikhtilaat ka maqlay ayb marka cilladaasi saa uma dhib badna ayb meeshan fain taaba taaba llahu fain caada fi araabicata lam yaqbal illaahu lahu salaatan arbaciina sabaaxan salaadaha marka aan laga aqbalaynin maxay tahay qabuulka ayaa laba macno leh qabuul bimacna sixa iyo qabuul oo bimacna thawaab yani hadda waxaa la anfinayaa waxay tahay afartan subax salaadeed ajar kama helayo ee maahan macnuhu haddii uu tukado salaaddii wax soo qalleeya maaha ee ninkan khamri buu cabay afartan subax salaad lagama aqbala yacni hawaab badan kama helayo ee salaaddu way ka ansaxaysaa hadduusan sakraan ahayn ee uu caafimaad qabo waa inuu tukadaa salaaddu waa ka ansaxay marka sixada bimacnaa an yasquطa alqadaa'u canhu waa la helaa taas iyada laakiin midda ladila anfiyey waxay tahay qabuul bimacna hawaab ah salaaddii wax ajar badan kama helayo ayb ee waxaa kaloo iyada ku jiro meeshan uu ley lam yaqb haddii ma yani meeshan uu leeyay fain taaba lam yatub illaahu calayhi iyada lafteeda dee dembi kasta ilaahay waa ka towbad aqbalaa hadduu qofku towbad keeno de marka uun israarkaasi iyo waa in marka macaani kale ama wax kale la yidhaahdo laakiin qofkiiu ilaahay u towbad keenay shan jeerow khamri cabay towbad male ma jirta iyadana leanna nusuusta saxeexee qur-aanka wuxuu leeyay in allaha yakfiru dunuuba jamiican ee kufriga oo ka daranba haddii laga towbad keeno waa la aqbalaa soma qaala baabu maa jaa-a kullu muskirin xaraamun wuxuu ku yimid muskir kastaa waa xaraam qala xadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qala xadaanaa macnun qala xadaanaa malik bnu anas can ibni shihaabin can abi salamata can caaishata ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga su-ila can ilbitci waxaa la su-aalay khamri cinabka ee laga sameeyo malabka qaala faqaala wuxuu yidhi kullu sharaabin sharaab kasto oo askara wax sakhraamiya fahuwa xaraamun marka jawaabtan haddaad fiiriso nebiga waxaa la su-aalay nooc khamri ah can ilbitci waa khamriga malabka laga sameeyo markaasu wuxuu ku jawaabay kullu sharaabin askara fahuwa xaraam marka aldaahiru ana hada su-aala waqaca can xukmi jinsi اlbitci su-aashani marka waxay tahay nebigu waxaa la su-aalay khamrigaas laga sameeyo malabka jinsigeedaa la su-aalay ee qadarkeeda lama su-aalay leanna marka qofka uu yidhaahdo su-ila can ilbitci can jinsi lbitci waay bitciga jinsigiisa waxaa la su-aalay ee maahan in la su-aalay qadarka oo in la yidhi maaha malabka khamriga laga sameeyo qadarkeen ka cabnaa ama qadarkee xaaraama in la yidhi ma noqonayso leanna su-aasha sidaan ah waa jinsiga qadar maaha ayb marka waxaa la su-aalaya su-aalu waqaca can xukmi jinsi lbitci laa can ilqadri lmuskir kuufiyiinta marka waxay leeyihiin masaladan meeshan marka la joogo xadiidkan oo kale iyaga waxay ku jawaabayaan can ilbitci marka la leeyay nebigu waxaa la su-aalay qadarka ama inta xaaraanta ah baa la su-aalay ee lama su-aalin jinsigeeda leanna kuufiyiintu labay kala qaadaan ayaga waxay leeyihiin khamri marka la yidhaha xaqiiq waxay ku tahay cinab cinabka marka qaliiluhu wa kahiiruhu khamrigiisu waa xaaraam wixii cinab ka soo harayna waxay yidhaahdeen waa la kala qaada qaliiluhu waa bannaan tahay oo aan lagu sakhraameynin muskirkiisa kan xadkiisa oo wax sakhraamiya ayaa xaaraam noqonayay dheheen waa masale marka jumhuur ay ku khilaafeen soo ma garanin xadiidkan oo kalena waxay ku jawaabayaan su-ila rasuulu llahi sal ll ly slam can ilbitci can qadri lbitci bitciga qadarkiisa haddii lacaba lagu sakhraamayo markaasuu ku jawaabay kullu sharaabin askara buu wax ku xiray markaas saasay dhahayeen cillada nebigu marka uu ku xiray xurmadu waa waa iskaarka su-aashuna waxay leeyihiin waa qadarka idan marka waxaa xaaraama waa qadru qadriga gaarayo inuu wax sakraameeyo qofka qadarka gaarayo makara ma fahmaysaan marka ayb jumhuurkuna waxau yidhahdeen war maya haddii qadar laysweydiinayo saan laysuma weydiiyo oo haddii la yidhaah adiga haddii lagu yidhaaha shaygaas ka waran jinsigiisa iga waran baa laga wadaa ee lagama wado qadarkiisu muxuu la egyahay su-aashaas sidaas maaha ayb oo hadday sidaa tahay waxaa la dhihi lahaa akhbirnii maa ayb oo qadarka hadduu rabo akhbirnii maa yaxillu wamaa yaxrumu saasaa la dhihi lahaa rasuul allow khamriga malabka laga sameeya maxaa xaaraana maxaase xalaalka ah bay dhihi lahaayeen ayb meeshaa marka macnahaas baabkan marka abwaabtan aan ku jirno ashribada mada kuufiyiinta xoogaa ku tasaahulo saddexda madhabee kale iyagu waa waa jaadaday marayaan adcimadana waxaan soo sheegnay qoladee ku tasaahulaan adcimada maalikiyada adcimada ku tasaahulaan kitaabkan marka alqawaacid anuuraaniyaha ibnu taymiya aada usoo dhaweeyaa madaahibta a'imada iyo say wax u kala qabaan iyo madaahibta meel wal madhab walba meesha uu ku tasaahulo iyo wax badan buu ka sheegaa kitaab aada u faa'iido badan ayb marka waxaa la su-aalay can ilbitci faqaala kullu sharaabin sharaab kastoo askara wax sakhraamiyo yacni sharaab kastoo min jinsihi an yuskira way marka oo jinsigiisa oo wax sakhraamiya fa huwa xaraam weeyaan marka wax yar iyo wax badan waa isku mid ayb qala xadaanaa cubayd bnu asbaaq ibni moxamed alqurashiy abu moxamed alkuufiyu saduuqun wa abu saciidin alashaj qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wahuwa alwdiyu can moxamed bni camrin wahuwa bnu calqama can abi salamata can ibni cumar qaala samictu nabiya sal l slm yaquul kulu muskirin xaraamun muskir kastaa waa xaaraam qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can cumara wacaliyin wbni mascuud waabi saciidi waabi muusa walashaji اlcasariy wadaylam wamaymunata wacaaishata wabni cabaas waqays bni sacdi wanucmaan bni bashiir wamucaawiyata wacabdillahi bni mugafal waumi salamata wabureydata waabi hurayrata wawaayl bni xujrin waqurata almusaniy intuba marka baabkan xadiid ku saabsan ay warinayaan qala hada xadiidu xasan waqad ruwiya can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal l slm naxwu wakilaahumaa صaxiixu min xadiidi abi hurayra iyo min xadiidi bni cumarba waa صaxiix warawaa غayru waaxidi wuxuu mid ka badan ka wariyey can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayra can الnabiy sal l slm naxwahu wacan abi salamata can ibni cumar can الnabiy sal l slm labada صaxaabiba xadiidku waa leeyihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan maa askara kahiiruhu wixiisa badan waxay sakhraamiyaan faqaliiluhu xaraamun wixiisa yar waa xaaraam marka maa askara kahiiruhu kahiirkan maxaa laga wadaa marka yani waxaa weeyaan hada ida kana alkahiiru fi tilka alxaalati muskiran ogooda meeshaas waa she wixii wixiisa badani ay wax sakhraamiyaan marka uu badan yahay buu wax uu yahay muskir xaaladaas uu badan yahay ayuu muskir yahay wax yar lagama cabi kara marka ayb oo macnuhu waxay tahay meeshani baaquli waxaa ku jiro wax sharaab ah oo hadda wax sakhraaminayo kaba inaad ka cabtaa waa xaaraam marka oo hadda wax sakhraaminayo marka maxaa lagu ixtiraas looga dhigaana waxaa looga dhigayaa xaaladdan hadda waa badan yahay laakiin hadda xaaladdan muskir ma aha maba gaarinba muskir xaaladdan hadda uu joogo ma gaarin muskir waa la cabi karaa oo maxaa ka mid a maalan cinabka laftiisa cinabkii xabada asagoo aba waxaa lagu riday weel baa lagu riday biyaa lagu daray waa la daboolay ma qamiirin ma qamiirin weli baaquli casiir ahoo cinabaa meel ku yaalla ma dhehaysid marka kan haddii uu hadhow noqdo uu noqdo yacnii isbedelo ee uu khamiiro waxbuu sakhraamin doonaa hadda lama cabi kara ma la dhihi kara marka maa askara kahiiruhu ida kana alkahiiru fi tilka alxaalati muskiran xaaladaas inuu muskir yahay waxyaabaha marka haddaan laf aada loogu feersanin ama aan aada loo fahmin yacnii wax aan macaani aan bislaynaa laga qaadanaa kitaab macaani aan bislayn haddaad aruursatana waa in iska dhibaata marka kahiirkan waa inuu xaaladdan uu hadda joogo waa inuu muskir yahay markaasaan lagu ogolayn kaba inaad ka cabto laakiin waa badan yahay muskir ma gaarin waa cabi kartaa ayb oo falow kana alkahiiru fi tilka alxaalati laa yuskiru lam yu lam yuxaram qaliiluhu walaa kahiiruhu ayb kama low cusira alcinabu wa shuriba fi lxaal maalka lama feerinayo xaalka ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar xadaanaa caliy bnu xujrin qala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can daawuda bni bakr bni abi lfuraat wahuwa alashjaciyu almadaniyu saduuqun can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillahi ana rasuula اllahi sal ly slama qaal maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraamun wixii intiisa badani ay wax sakhraamiyaan wixiisa yar waa xaaraam shayga haddana waxaa shardi ah isaga jinsigiisu inuu yahay jinsi wax sakhraamiya waxyaaba waxaa jira jinsigooda aan wax sakhraaminin laakiin haddii dadku si xun u isticmaalaan sakhraan uu ka soo baxayo maxarimee kaas marka aya faarax kaas ma la xarima maya lama xarimayo yah ma la xarimaayaba leanna jinsigiisa aanba muskir ahaynba waxyaaba waxaa jiro iska aanba sidoodaba muskir ba aan ahayn laakiin haddii si xun loo cuno qofka inay waxaa laga yaaba halleeyaan ee wixii sidaasoo kale hadda maaha waxa laga hadlayo w sidaasa ninku waa iska cabi karaa isaga si muctadila waa u isticmaali karaa daawooyinkan laysku daaweeyey qaarkood sharoobadan hadda dadka loo qoraayo qaadda haddii laga cabo waa waa waa caadi waxaa laga yaabaa haddaad laba dhalo iska rogtana in daandaan ah ku noqoto ma waxaa laleeyahay shaygan badankiis maadaama lagu sakhraamayo lama cabi karo kabaxata maya lama dhahay farqiga u dhexeeya ma waa maxay bahashaan jinsi muskir maba ahanba jinsiga waa wax marka in la fiiriyo ya ya hadda qofkan inuu si xun u cuno nafsadiisa haley waa baab kale laakiin ninkii hal hal qaada ka cabaayay ma ka xarimi kartid adiga waa intaas waxaan ka hadlahaynaynaayb isaga mau banaan tahay inuu laba dhale ka rogo iyo maaha waxaan ka hadlahayn iga kaas waayahay maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraamun qaala wafi lbaabi can saciidi wcaaishata wcabdillahi bni camri wabni cumara wakhawaati bni jubayr qala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi jaabir qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana cabdulacla bnu cabdilaclaa wahuwa saamiyu can hishaam bni xasana wahuwa alqurduusiyu can mahdiyi bni maymuun xaa waأhbarana cabdالlahi bnu mucaawiyaة الjumaxiy huwa hiqaة mucamar can mahdiy bni maymuun almacnى waaxidu can abi cuثman alanصaariy abu cuثman alanصaariyu اlmadaniyu qiila ismhu cumar waqiila camr maqbul rawaa lahu albukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wالtirmidiy can caaئiشhaةa qaalat qala rasuulu الlahi sal ه slm nabigu wuxuu yihi kulu muskirin xaraamu muskir kastaa waa xaaraam wamaa askara wixii sakhraamiyo alfaraqu waxa badan oo minhu isaga ka mid a alfaraq marka waxaa weeyaan waa aalad wax lagu beegto oo lix iyo toban rodol qaado ayb waa wax u dhigmo faraqu marka waa wax u dhigmo toban kiilo ayb taqriiban wax toban kiilo u dhigmayo weel sidaasa faraq qiisu wuxuu wax sakhraamiyo minhu isaga ka mid a fa mil-u lkafi calaa casho muggeed oo minhu isaga ka mida xaraamu shaygii markaad ka cabto baaf awal jinsigiisu waa muskir baaf haddaad ka cabto waa ku sakhraamina wax yar in laga cabaa waa xaaraam qaala axaduhumaa midkood wuxuu yihi fii xadiidihi alxaswatu axaduhumaada yay laabanayna mxamed bnu bashaar iyo cabdullaahi bnu mucaawiya ayb midkood fii xadiidihi wuxuu ku yidhi alxaswatu kabada oo minhu isaga laga kabada xaraamu qaala hada xadiidun xasan qad rawaahu laythu bnu abi sulaym warabiicu bnu sabiix can abi cuثmaan alansaariy naxwa riwaayati mahdiy bni maymuun ayb mahdiy bnu maymuun abu cuثmaan alansaari buu ka warinayay layth bnu abi sulaym iyo rabiic ibnu sabiixna way ka warinayaan abu cuثmaan isku sibayna u wariyeen labadoodaas iyo mahdiy bnu maymuun wa abu cuثmaan alanصaariy ismhu camr bnu salim wa yuqaalu cumar bnu salim qaala baabu ma jaءa fi nabidi اljari baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab ee jaa-a ku yimid fii nabiidi اljari ashuunka nabiidkiisa nabiid sidiisa waxaa la yidhaahdaa yuqaalu nabadtu اtamra wاlcinabata idaa tarakta calayhi اlmaa timirtii haddaad biyo uga tagtood biyo ku radiso ama cinabkiibaad biyo ku shubtay waa dabooshay oo waa radisay nabiidkaasaa la yidhahda ayb oo carabtu markay rabaan inay casiir iyo wax samaystaan timirta iyo cinabka iyo ayay intay ku shubaan weel biyo ku daraan ayay daboolayaan ayb haddii marka mararka mararka ugu horeyso maalin iyo wax lamida iyo dhib ma laha sida badan weelashuna waa kala duwan yihiin kuwa deg deg khamri uga dhigayaa jira kuwana deg deg ugama dhigayaan ayb marka nabiid iljari ashuunka in wax lagu nabiidsado oo lagu radiyo timirta ama ama cinabka jarigu aljaruna waa ashuunka waaljaratu kulu maa yusnacu min madarin aw fakhaarin waa weel kastoo laga samaysto dhoob weel kastoo dhoob laga sameeyo waa ashuunka weelkaas marka dhoobka laga sameeyo biyaha waa qaboojin og yahay iyaga marka haddii timirta inta lagu rido afka laga xiro hawada loo diido deg deg baa laga yaabaa inuu intou qamiiro uu isku bedelo sharaab lagu sakraan qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa xadaana bnu culayata wayaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa sulaymaan الtaymiyu wahuwa sulaymaan bnu طirkhan can طaawuus ana rajula ata bna cumara faqaala wuxuu yihi nahaa rasuulu اlahi sal ll slam can nabidi اljari nebigu wuxuu reebay ashuunka nabiidkiisa faqaala wuxuu ma reebay su-aashaas uu weydiiyahaa nin baa u yimi markaasuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can nabidi ljari nebiga ma reebay ashuunka in lagu radiyo timirtii cinabka ama cinabka iyo wixii lamid a faqaala nacam haa buu yii faqaala taawuusun wallaahi inii samictuhu minhu anaa ibnu cumar ka maqlay ayb waxaa laga qaadanayaa marka de ashuun nebigu haddii uu reebay in lagu radiyo oo wax lagu nabiidsado tarjamadii xadiidku waa daahir mudaabaqadeeda laakiin markii ugu dambeysay nebiga wuxuu yidhi weel allaale weelkaad doontaan nabiidka ku samaysta waxaad ka dheeraataan muskir iska ilaaliya wajtanibu lmuskira uuna keeni doonaa leanna xukunka dee macquululmacnaa waay markii horena de waxaa laga yaabaa in loogu diiday khamrada cabitaankeeda ku dhowaa markii dambena maa markay barteenna waxaa la yidhi weelkaad doontaan isticmaalan iska ilaaliya wax muskira ayb qaala wafi lbaabi can ibni abi awfa waabi saciidi wasuweydi wacaaishata wabni zubayr wabni cabaas qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati an yunbada fi اdubaءi wالnaqiiri wاlxantam nicidda la nacay caddaynteeda wuxuu ku yimid an yunbada in lagu radisto fi dubaai bocorka dubaa waa bocorka inta dhexda laga bixiyo weel oo kale laga dhigta marka inta dhexdiisa la bixiyo k quluc hahey hahey ha in iyada marka nabiid lagu samaysto qulucda sax wanaqiiri iyo kii la qoday oo dhexda laga qoday naqiirkuna waxaa weya geetimireedka oo kale ayaa laga yaaba intay u imaadaan intay qodaan dhexda ka qotaan marka ay weel ka dhigtaan walxantami iyo ashuunka qala xadaanaa abu muusa mxamed bn اlmuhanى qala ahbarana abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaanaa shucbaة can cmr bni murata qala samictu zaadan yaqulu sa'altu bna cumara ibna cumar baan su-aalay buu yihi camaa nahaa canhu rasuulu llahi sal l slam wuxuu nebigu reebayo min alawciyati ah weelasha ayb yaan su-aalay akhbaranaahu bilugatikum lugadiinu noogu waramay abirnaahu mu idin dhig akhbirnaahu bilugatikum noogu sheeg wafasirhu lanaa nooguna fasir buu yidhi bilugatinaa innaga luqadeennana noogu fasir ayb faqaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay can ilxantamati wahiya xantamadu aljaratu ashuunka luqadiisa ugu sheegay wanahaa can iddubaa'i buu reebay wahiya alqarcatu waa qulucda wanahaa can ilnaqiiri buu reebay wahuwa aslu nnakli geetimireedka asalkiisa waa jiriddiisa oo inta lala baxo yunqaru qodo marka dhexda laga qodo naqran qoditaan ow amase yunsaju nasjan samayn la sameeyo saasuu yidhi yunsaju nasjan ma- makhtuudaadka sidaasaa ku taal nusqada mubaarak fuuri ou ka sharxayna saasaa ku taal wa qaala fiiha wuxuuna yidhi kadaa biاnusakhi اlmawjuudati biljiimi mubaarak fuuri wuxuu yidhi biljiimi nusakda hadda joogta waa biljiim wa qaala ibnu laiir ibnu laiir fi nihaaya wuxuu ku yidhi hiya اnnaklatu tunsaju nasjan haakada jaa buu yidhi fii muslimi watirmidiy wa qaala bacdu lmutaahiriina waxay dhaheen huwa wahamun wainamaa huwa bilxaa'i اlmuhmalati qaala wamacnaahu an yunxaa yunsaxu nasxan wamacnaahu an yunxaa qishruhaa waa in la fogeeyo qolofteeda canhaa laga fogeeyo wa tumlasa malaas laga dhiga ka bacdi geetimireedka wa tuxfara dabadeed la qodo an tunsaxa nasxan marka in la la hoolo oo laga hoolo wax allaala wixii ku dhegdhegan ee qashi ee ee qob iyo waxyaabaha intaa laga hoolo malaas laga dhiga marka la malaaso ayb wafii riwaayati muslimin tunsaxa nasxan waa ku taal riwaayada muslim bilxaa'i اlmuhmalati waqaala الnawawiyu fii sharxihi haakada fii mucdami الnusakhi bisiinin waxaa'in muhmalatayni ay tuqsharu uma tunqaru waa la qashar bixinayaa uma tunqaru dabadeed waa la qodayaa fatasiiru naqiiran baysaa ku noqonaya wawaqaca libacdi الruwaati fii bacdi الnusakhi tunsaju biاljiimi qaala alqaadi wagayruhu huwa tasxiifun qaadi ciyaad wuxuu yihi waa tasxiif tunsajuda wadacaa bacdu اlmutaahiriina anahu waqaca fii nusakhi muslim saa inay ku dhacday wafi tirmidiyi biاljiimi walaysa kamaa qaala bal mucdamu nusakhi muslimi bilxaa nawowi marka wuxuu leeya nusakha muslim xaa baybu u badan yihiin waxyaabaha marka sidaan oo kale xaggee laga fiirina mashaariqul anwaarka iyo madaalicu lanwaarka ibnu qurquulkiisa iyo ibnu iyo iyo qaadi ciyaad leanna iyagu mar haddii xadiidka muslim wariyey mashaariqa iyo madaalica dabcan shuruudooda waa waafaqa leanna iyagu waxay ku waxay ka hadlaan muwada'a iyo saxiixeynka marka haddii aada labada kitaab heli kartaan hala fiiriyo mashaariqa iyo madaalica labadaba halasoo fiiriyo hala keena waayahay wanahaa can ilmusafati ayuu reebay kii la dharoobay la laamiyeeyey wahuwa almuqayaru waa almatliyu bilqaar waa midka laamiga lagu dharoobay wa amara wuxuu reebay an yuntabada fi lasqiyati in lagu nabiidsado weelasha haragga ka samaysan sibraarada qaala fi lbaabi can cumara wacaliyin wabni cabaas waabi saciidin waabi hurayrata wcabdiraxmaan bni yacmar wasamurata waanasin wacaaishata wacimraana bni xusayn wacaa'id bni camrin walxakami algifaariy wamaymuunata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اruksati an yuntabada fi الduruuf ruksada wixii ku yimid in lagu nabiidsado lagu radiyo fawaakihda qaarkeed fi duruufi weelasha oo dhan duruuf waa jamcu darfin waana weel oo dhan qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar walxasanu bnu caliyin wamaxmuud bnu haylaan qaluu xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil adaxaaku bnu maqlad qaala xadaanaa sufyaan can calqamata bni marhad can sulaymaana bni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inii kuntu nahaytukum waxaan idinka reebay can iduruufi weelasha waina darfan weel laa yuxilu shay-an waxba ma xalaaleeya walaa yuxarimuhu waxna ma xarimo wa kullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa alictibaaru bilcila cilada in lagu cibro qaato ee wax lagu fiiriyo ee aan xugunka laga fiirinin shayga daahirkiisa keliya inaan la fiirinine marba haddii uusan tacabudi ahayn ee macquululmacnaa uu yahay cilada xukunka uu ku wareegayo in la fiiriyo oo markaa la yidhaha wixii cilladaa laga helana waa kaas waxaan laga helinna xukunkeedu ma leh ayb meeshaas marka haddaan la yeelin oon la raacin waxaa ka soo baxaayo laba shay oo isku mida in axkaamtooda la kala gediyo oo la yidhaha shaygan waa xaalaal haddana waa xaaraam markaad isku fiirisana ciladoodu waa isku mid shaaricu marka waxaasoo kale ma ka imaanayo walidaalika qofku usuululfiqiga ilmaam inuu u yeesho funuunta oo dhan murtabit saasay isugu dhex jirtaa haddii marka aad tira qaarna ma baranayo waa ka tegaa qaar un baan xoog saarayaa qaarkaad xoogga saartay wixii uga xirnaa qaar qaarkii kale meesha waa ka baxaya qusuurka qofkaasina waa muuqanaa waxaa kaloo haddana dhibaatada kale imaanaysaa waxay tahay hazaali baa wuxuu yidhaahdaa ixyaa culuumudiinka ixyaa culuumudiinka markuu ka hadlayo wada yani cilmiga funuunta markuu ka hadlayo ayuu wuxuu yidhaahdaa ardayga daalib cilmiga fanni walbaa waa inuu muqadamo fiican ka yaqaano lianna alculuuma tartabitu bada bacduhaa bibacdin qaarkood qaarka kale ay ku xiran tahay culumta inuu bartana waa fiican tahay buu leeyay lianna hadduu ka jaahil noqdo waa nacayaa cilmigaas haddii uu cilmigaas nacana waa la colloobayaa haddii uu la colloobana fahamkiisa naqsi unbaa mar walba ku jiraya marka inta aadan la colloobin aqoon u yeelo haddaa aqoon u yeelata lama colloobaysa dad dhan madaaris dhan waxaad arkaysaa marka ama meelo dhan xadiidaa laga bartaa lagu leeyahay usuululfiqiga geb markaasi waxay ku leeyihin usuululfiqi muctasile iyo ashaacire iyo waxaasaa ka hadhadlaan haddaad adigu marka kuwaasaa ka hadlaan dhahdood ka tagto sow mar walba uma baahnid un hadhow marka fahamkaagii faham gariib ahu noqona walidaalika iyagaaba laga qusuurkaas iyagooba ku jiraan ayb laba waxoo isku mid oo lakala bedelo iyo waxyaaba axkaam iska ayb marka wuxuu ku talinayaa in culuumtii murtabit maadaama ay tahay saas loogu dadaalo ardayga u barto marka saddex madrasaad jirto ibnu taymiya kitaabkiisa istiqaamada siduu ku yidhaahda madrasa daahiriya madrasa daahiriya waxaa ka qaaliba nusuusta waxay ku leeyihiin waqaa-icda dhacayso xawaadidta dhacayso nusuustu waxay uga hadashay binasi warkaa u fiirsa xawaadidta adduunyada ka im yacni alxawaadid asharciya ee dhacaysa mar walbo waa in loo helaa nas sidaas uga hadlay siday tahay qola saas waay meeshaas quluwi baa ku jira leanna waxyaa xawaadidta sharciga ee imaanaysa ee dhacayso haddaad tiraa aayaddu waa inay xaadisadan lafteeda ka hadasho xadiidku waa inuu xaadisadan hadda jirtaa uu ka hadlo waa ka hadlaa laakiin see uga hadlaa w wuxuu uga hadlaa hab caaman oo inta qawaacid la raacraaco isaga wax looga soo istimbaado laakiin binasi ma uga hadlaayo haddii aad tiraa saas ha uga hadlana maba helaysid banaa qiyaaskii baa meesha ka baxaya marka ee madrasada labaad waxay tahay madrasatu ahli ra'yi madrasatu ahli ra'yi iyagana waxay leeyihiin nusuusta inta ay ka hadashay waaba yar tahay haddii lagu keeno toban mas'alo oo fiqhi ah maba loo helayaba tobankoodaba daliil ama nas in loo helo maba laga yaabo waxaa laga yaabaa marka inaad hal u hesho nas sagaalka kalena qiyaas bis lil aada oo iyaguna waxay yidhaahdeen axkaamta qiyaaskaa daboolaya waa laba madrasoo iska soo horjeeda sooma fuqahaa-u ahlilxadiid marka shaafici iyo ragga lamidkaa mowqifkooda mowqifkaas ka duwanay qabaan oo shaafici wuxuu yidhi alqiyaasu yusaaru cinda adaruura horta qiyaas mar walba ku ag taagnaan maayo daruuro unbaa keento nusuustaanna way ka hadashay uu leeyahay xawaadidta laakiin waxay uga hadashay si u baahan istimbaad si u baahan iyo ijtihaad nooc ijtihaadan ama xadiidku wuxuu ka hadla qaacida caama laa darara walaa diraar markaasaa xaadida hadda dhacayso ayaad waxaad leedahay waxaas waa xaaraam leanna maxaa yeele dararaa ku sugan wadararu yuzaal nebiguna wuxuu yidhi laa darara walaa diraar qaabkaasay marka u daboolay ogow hadanaa ninkii marka aan aqoonin dhiraan dhirintaas male marka walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhi daahiriyada qaabkooduna ma saxna nimankan kale aaraa-iyiintae ahlu ra'yigana ma saxsana ninkii masaa-il ka jawaabay baana dareemayo boqol su-aalaa kuu imaanaysuu leeyahay waa yar tahay inta nas uusan ka hadlin ama biariiqi nasi ama biariiqi dariiqa kale oo sida kale ha uga hadlo nusuustu way unka had waa un ka hadlaysaa ayb marka hadda macnuhu wuxuu yahay wa ina darfan laa yuxilu shay-a walaa yuxarimuhu ayaa haddana gelisay baabkaas marka weelku manaad lagama dhigin maxaa manaad laga dhigay wa kullu muskirin xaraamun iskaarkii baa manaad laga dhigay ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna maxmud bnu haylan qala xadaثna abu dawuud alxafariyu wahuwa cumar bnu sacd bni cubayd hiqat can sufyaana can mansuuri can salim bn abi ljacd can jaabir bni cabdillaahi qaal nahaa rasuulu llahi sal ll slam can iduruufi nabiga weelasha ayuu reebay in wax lagu nabiidiyo fashakat ilayhi lansaar ansaar ayaa u cabatay u dacwoodeen faqaaluu waxay yidhaahdeen laysa lanaa wicaaun weelal ma haysano qaala falaa idan yani laysa lanaa wicaaun hadda weelalkii adigu aada sheegtood xarimtay un baan haysanaa kuwo kale ma haysano qaala markaa wuxuu yidhi falaa idan falaa idan marka idan jumla ku hoos jirto macnuhu marka maxay tahay idaa kaana kadalika arrinku hadduu sidaa yahay laabudda lakum minha falaa tadacuuha idaa kaana kadalika laabudda lakum minha falaa tadacuuha haddaba haddii wax kale aydnan haysanin ha ka teginina weelashiina oo nabiidka ka samaysa ku samaysa qala wfi lbaabi can ibni mascuudin abi hurayrata wabi saciidin cabdillahi bni camrin qala hada xadiidu xasanu صaxiix baabu ma jaءa fi الsiqaa'i sibraarka wuxuu ku yimi qala xadaثna mxamed bn اlmuhanى qala xadaثna cabdاlwahaab aلthaqafiyu can yunuس bni cubayd can اlxasan اlbصriy can umihi can caaishaةa qaalat hooyadii khayran qaalat waxay tihi kunaa nanbidu lirasuuli llahi sal ll l slam nebigan sharaab casiir u samaynayni fii siqaa'in sibraar baan ugu samaynayni dhexdiisa yuuka aclaahu meeshiisa kore la xiraaye kor ayaa laga xiraya lahu cazlaa-u lahu wuxuu lahaa cazlaa-u meel yar oo tuba camalo ay ka baxaan laga laga cabo sharaabka cazlaa marka waa tuba meel god yar oo xagga hoose ku yaallo laga cabo marka nacan marka sibraarkii xagga kore waa ka xiran yahay hoosna meel yaroo soo laalaado tubadoo kale oo ka leeyahay marna la iska xiri karo markii la rabo in laga cabana inta la furto laga cabo marka lahu cazlaa-u tuba yaroo hoosena leh nanbiduhu waan u nabiidinaynay qudwatan aroortii wayashrabuhu cishaa-an aroortii baan marka ugu radinaynay markaasuu cishihii cabaayay wananbiduhu cishaa'an wayashrabuhu qudwatan aroortii buu cabaayay marka haddii uu maalin dhaafo laba iyo saddex gaaro waxaa laga yaabaa inuu da khamri noqdaba markaan waa la daadinayo qaala wafi lbaabi can jaabirin wabi saciidin wabni cabaas qaala hada xadiidun xasanu gariibu laa yucrafu min xadiidi yunusa bni cubayd ila min hada lwajhi can caaishata qaala baabu ma jaءa fi lxubuubi alatii yutakhadu minha alkhamru xubuubta fawaakihda ee khamrada laga yani qudaarta ee khamrada laga samaysto qala xadaثna mxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaثna wahuwa اlfiryabiyu qala xadaثna israa'iilu qala xadaثna ibrahim bnu muhaajir wahuwa اlbajliy اlkuufiyu صadiq layin اlxifdi can camiri الshacbiy can الnucman bni bashiiri qaal qala rasuulu llahi sal l slam ina min alxindati khamran qamadiga khamro ayaa xaggiisa ka ahaato kuufiyiintu marka waxay leeyihin waa hadday wax sakhraamiso haddii intee iyadoo iyadoo muskira inteeda yar dhib ma laha haddaan wax badan laga cabin saasay dhahayaan kuufiyiinta wa min ashaciiri khamran ayaa ka mida wa min atamri khamran wa min azabiibi khamran wa min alcasali khamran intaana kuma eka dabcan wax allaale wixii alxamdu lilah wixii marka wax sakhraamiyo waa iska khamra intan kuma eka meeshan lafteeda waxaa lagu sameeyi jiray qasabka waa laga sameeyaa khamri xataa qasab qasabu sukarka waa laga sameeyaa wax badanaa khamriga laga sameeyaa middan sinaaciga iyada lafteeda waa khamri inta wax laysku dardaro laysku dardaro calaqa ay hadda ku dhahayaan waa khamri marba haddii uu sharaab muskiraba yahay waa khamri ayb qala wfi اlbaabi can abi hurayrata qala hada xadiiثu غariib qala xadaثna اlxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna yaxya bnu aadam can israa'iila naxw qala warawaa abu xayaan الtaymiyu hada اlxadiiث buu wariyey can الshacbiyi can ibni cumar can cumara qala ina min alxindaةi khamra fadakara hada اlxadiiث ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waa laysku khilaafsan yahay shacbi marna ibraahim ibnu muhaajirna wuxuu uga wariyey can inucmaan jamaaco ducafaana saasay ku raaceen yaxya bnu saciid ataymi iyo cabdullahi bnu abi safarna waxay ka wariyeen xadiidka can ishacbiy can ibni cumar can cumara mawquufan isagoo ah wa huwa saxiixu kaasaana saxiixa isaga laftiisana waa kan waa baraarujinaya qala warawaa abu xayaan ataymiy hada alxadiida can shacbiy can ibni cumar can cumara qaala ina min alxindati khamra fadakara hada alxadiid qala ahbaranaa bidalika axmed bnu maniic qala xadaثna cabdullahi bnu idriis can abi xayaan ataymiy can shacbiy can ibni cumara can cumara bni اlkhaaab bihada waa mawquuf wahada asaxu min xadiidi ibraahima bni muhaajir caliy bnu lmadiniy qaqaala wuxuu yidhi qaala yaxya bnu saciid lam yakun ibraahim bnu lmuhaajir bilqawiyi qala xadaثna axmed bnu mxamed huwa almarwaziyu qala ahbarana cabdullahi bn اlmubaarak qala ahbarana alawsaaciyu wacikrimat bnu camaar qala xadaثna abu kahiir الsuxaymiy wa huwa hiqat min الthalitثة qala samictu aba hurayrata yaquul qala rasuulu lahi sal l slam alkhamru min haatayni الshajaratayni khamrigu labadan geed ayuu ka ahaaday annaqlatu waalcinabatu yani labadan geed buu ka ahaaday maahan marka maxsuur maaha waxaa laga wadaa khamrigay carabtu taqaanay labadan geed ayaa u badnaawa sida loo yidhi alxaju carafa alxaju carafa ma waxaa laga qaadanaa ninka carafa hadduu soo istaago oo iska tago waa xajiyey miya macnaheeda mase arkaan kalena waa leeyahay xajka waa leeyahay arkaan kalena qال hda xadيiث xasn صحيiح وأbu kaثيiri السحaymiي huwa الغubariyu واسmhu يزيid بن cabdالرحمن بn غufaylata gufaylana waa la yihaahdaa magac kalena si kalena waa loo dhigaa magaciisa ya qaala bab ma jaءa fي khaliiط الbصr والtmr wixii ku yimid isku darka la ysku daro busri iyo tamri busri waa timirta inta aynan rudab noqonin busri baa la yidhaha busrigu marka waa timir jaallo ah oo adag timirtu heeraray soo maraysaa marka hore waa busr waa jaallo waa la cunaa iyadoo saasa xataa waana adag tahay laakiin geedka say ugu taallo busri waa xaaladaas busri waa ka baxaysaa waxay tegaysaa marka rudab rudabku marka waa biyaha soo gelaayo jilaac waa timirta waa markay ugu fiican tahay aadna loogu jecel yahay haddana say geedka ugu taalla waxaa ka baxaya biyihii waxay noqonaya tamar tamar waa midda hadda annaga naloo keeno qalalan marka busr taas jaallaha ah iyo timir ninkii isku daro oo radiya marka qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna layث bn sacdi can cطاء bn abi رbاx can jaabir bn cabdالlah ana rasuula الlah sal ه slam nahaa an yuntabada اlbsr wالruطb jamiica dhammaantood labada in nebiyda laskaga layskala dhigo qala hada xadiiثu xasn صaxiix qala xadaثna sufyaan bn wakiic qala xadaثna jariir can sulayman الtaymiي can abi nadrta can abi saciidi ana الnabiya sal ه slm nahaa can اlbsr wالtmr an yklطa baynahma in laysku daro wa can الzabibi wالtamri an yukhlada baynahumaa wanahaa can اljiraari an yuntabada fiiha wuxuu reebay ashuumada in lagu nabiidsado qaala wfi lbaabi can jaabirin waanasin waabi qataadata wabni cabaas waumi salamata wamacbad bni kacbi bin can umihi qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed